wararka ka imaanaya magaalada ciiragaabo ayaa sheegaya in magaalada uu ka socdo qax ay samaynayaan dadka kuwaasoo aadaya deegaanada iyo tuulooyinka ku hareeraysan magaalada barakacan ayaa salka ku haya ama kasoo bilowday kadib markii magaalada ciiragaabo ay ka dhaceen dilal isdabajoog ah oo ka dhan ah dadka shacabka ah dilalka ayaa loo geystay laba qof oo kale ah haweeney iyo wiil dhallinyaro ah oo ka mid ah dadka ku nool magaalada ciiragaabo ee gobolka sanaag ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan ilaa iyo haatan si rasmi ah looma shaacin cidda ka dambaysa dilalka dadka rayidka ah loo geystay gudoomiyaha magaalada ciiragaabo oo lagu magacaabo ismaaciil xaaji nuur oo la hadlay warfideenka ayaa sheegay in xaaladda magaalada haddii ay sidaan ku socoto ay dhibaatooyin badan soo furmi doonaan sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha waa la qaxaya dhibaato badan baa furantay qaxaas haddii uu ka dhammaado dadku magaalada oo laga tago waa garanaysaan si ay ku dambaynayso waynu soo marray qax dil waa soo marray dagaal waa soo marray khayr kamaynu helin maantana haddaynu qaxno oo saa loo socdo aynaan waxba ka bedelin oo waxba ka qaban halkiinbay ku noqona
magaalada ciiragaabo ee uu ka taliyo maamulka somalilan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay wajahaysay dhibaatooyin kala duwan oo sidii mowjadaha hiraerka badda isku bedbedelaya dhowaan magaalada ayaa waxaa ka dhacay dagaal culus oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac halkaasoo ay ku burbureen hanti badan oo ay lahaayeen dadka shacabka ah ee dushooda lagu dul dagaalamay